inaa lilah wa inaa ila raajicuun dhammaan muslimiinta soomaalida muslimiin oo dhanaa wada salaamay wiilkayga waxaa la dila xalay asbaabsi loo dila ma garanaayo kii kasii horeeyey for setembaraa la dilay waa shan bilood gudahood waxaan labada wiil lagu dilay kaan habrirtu ahaana kia la dilay for yeersago seemana loo dilay kulli mindi baa lagu dilay marka waxaan leeyahay hooyooyinka soomaalida waa horta lambar wan aabbaha soomaalida sidoo kale laakiin waxaan ku ba'nay community malihin oo stronga oo xoog ah oo dadka caawiya oo u gurmada ma haysano ma haysano male community soomaaliya marka waxaa waaye dadka kale communitiyadooda markay wax ku dhacaan waa u yimaadaan soomaaliya community socod ma arkaysid ilmihii soomaalida waa baabi'een ilmihii soomaalida darbiyaday taagan yihiin waxa la dhameeya ayaga waaye waxa la dilaya ayaga waaye wax mindi la geliyo wax badaha laga tuuro webiyada laga tuuro waa ayaga marka hookama maxay ku dhacday inaan annaga soomaali taargad noqono oo wax noo doodo iyo wax annaga wax noo sameeya aan u weynay xabsidii baa lagu dilayaa xabsidii waa lagu dilaa banaanka waa lagu dilaa marka intee aadnaa
waan ka xumaa nabadleyada nagu dhacday kulligeen baa naga soomaalinimo aha
waxaan maanta halkan oo joognaa oo tacsi noo timaan ka qayb galnay annaga dhan uga nimid west to south to meel walbo ha ahaado youth walker ha ahaado community maxay aytod waxaa halkan ka dhacay geeri aan maxay aytod laga sheekayn karin maamo laba wiil weysay hadda waxaan nahay soomaaliya inaan gacmaha isqabsanno oo aan ka bannaan baxno ka dhidhidhin wax loo baahan yaha waaye meesha waxaan uga mahad celinayaa honkebal iyagana walaalaha naga ah oo maalin walba noo taagan waxaan ka mid ahay hooyooyinka xaafadda kamdhan ku nool habeenkii xalay ahaa seexan ee dhallinyaradu u joogto marka qof la sheegaba warwaraysa xalay xaafadda cid seexatay may jirin laba wiil ayaa hal saacad oo isku xiga la dilay sideedii iyo barhkii iyo sagaalkiiyo barhkii caruurta waxaanu xalay oo dhan uga baqanaynay inay maaragtay iyaguna ay maaragtay waa laysa soo wada wacay inay dibadda u cararaan oo maaragta ay dagaal tagaan ilaahi raxmaani raxiim ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda laabtooda in ilaahay isu soo jeediyo intii islaama ummadda rasuulka ah in bugta iyo in gaalshira ku jira iyo in aakhira joogtaba in ilaahay dembigooda ilaahay dhaafo intii islaama ummadda rasuulka nin walbana dhibaatadii haysa ilaahay ka dulqaado